wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kusoo gabagabaysay shirka madasha istaraatiijiyadda xiriirka warbaahinta soomaaliya shirkan oo muddo laba maalina ka socday xerada afisiyoni ee muqdisho ayaa diiradda lagu saarayey mideynta xiriirka warbaahineed ee hay-adaha dowladda iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa sheegay in xukuumadda danqaran ay xooga saartay sidii loo mideyn lahaa fariimaha dowladda iyo jihaynta shacabka soomaaliyeed midda koowaad waa in qaybaha kala duwan ee dowladda soomaaliya hay-adaheeda kala duwan haddii ay yihiin hay-adaha dowladda federaalka ah dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka ah bulshada rayadka ah iyo saaxiibada caalamiga ah aan midayno aragtideenna ku aadan fariinta jihayneed ee aan dadkeenna u gudbinayno waxay marka arrintaasi daba socotaa dadaal ay xukuumaddu soo waday sanad iyo barkii ugu dambeeyey oo lagu hagaajinayay communicationka ama isku xirnaanta muxuu ahaa fariinta dowladda marka xukuumaddu sanad iyo barkii ugu dambeysay waxay ka shaqaynaysay sidii loo hagaajin lahaa loo midayn lahaa loo tayayn lahaa fariinta dowladda hawshaas oo hormuud ka ahaa ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre xubnaha golaha wasiirada loo arko inay si gaara howlaha brioritygale gacanta ugu hayaan iyo dad qubaro ah oo laga soo xulay hay-adaha dowladda xubnahaasi waxay ka shaqaynayeen in ay koordineed gareeyaan ama ay isku xiraan fariimaha dowladda iyo sidoo kaleeto in la jiheeyo aragtida dadweynaha oo fariimo saxa oo la jaan qaadayo waxyaabaha dalkan prioritiga u ama ahmiyadda u leh halkan laga diro marka waxay soo gaartay hadda maadaama aan taas xaqiijinnay in aan markaan muxuu ahaa dhegaysanno talada iyo aragtida bulshada rayidka iyo sidoo kaleeto saaxiibada caalamiga ah oo dalkan u haya shaqooyin waaweyn oo qayb muhiima u ah qarandhiska soomaaliya oo ay muhiim tahay in lala mideeyo fariinta dowladda shirkan lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ayaa door muhiima ka qaadanayo mideynta xiriirka warbaahineed ee hay-adaha dowladda iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe si fariin mideysan loo gaarsiiyo bulshada soomaaliyeed